wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka khaatuma kaysi cabdi yuusuf ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal dhex maray ciidanka maamulka somalilan iyo ciidanka maamulka khaatuma kaasi oo deegaanada maamulkaasi isagoo wasiirka sheegay in ciidanka maamulka somalilan dagaalkaasi khasaare ay ku gaarsiiyeen wuxuuna tir ahaan ku sheegay in lix ka mid ah ciidanka maamulka somalilan ay ku dileen halka dhankooda uu sheegay in khasaare uu kasoo gaaray dagaalka dagaalkii u dambeeyey shalayto afartii galabnimo ay nagu soo qaadeen saddex caag bay naga soo galeen ciidamada khaatuma state of soomaaliya waa u jilib dhigeen waa laga guulaystay laba tighnikaana waa ka gubnay lix ninna waa laga dilay oo baabuurtaas kuwii lagu dhex gubaya haatanna waa la cayrsaday waxay ku noqdeen fadhiyadoodii hore oo ah kalabayd meesha la yidhaahdo oo laascaanood soddon kilomitir u jirta ayay dib ugu laabteen waana fadhiyo ay caqdarada ku fadhiyaan oo aan looga hadayn oo looga daba tegayaade xaggayada waxaa shan nin waa naga dhaawac oo ciidanka ah waa naga dhaawac diiki waa dhaawac sahlan maamulka somalilan weli dhankooda faahfaahin kama aysan bixin dagaalkan ka dhacay deegaanada maamulka somalilan iyo khaatuma u dhexeeya waxaana dagaalkan uu ku so aaday xilli xiisado dagaal ay ka taagan tahay deegaanada maamuladan ay